xarakumada kaabanka dadka barakyaalka ee ka nool magaalada gaalkaayo yala ku hirgeliya gobol barasha taasoo saadagu hogooyi duuqa degmada gaalkaayo mudane cabdiraxmaan sheekh xasan munaasabadaada gooyinkai weliba ku qiibgelay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhinaga samafalka mashaariicda xubno ku dararay waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta hay-adda s b l ee ku howlgalaasa deegaanada gobolka muduga mankureenka xukuumadda mas-uuliyiinta hay-adda s b l ee fulidii mashruuca taasoo ku howlgalaasa deegaanada gobolka mudug yani guddoomiyahan korbi shaqadii qobudeen am deegaan iyo kaamdoxamudug waxaan ka dhisnay min laba guri iyo barandadooda laba barandoo iyo laba musqulood iyo iyo haan biyood iyo deydkooda oo aan ugu talagalnay haweenka iyo caruurta in lagu ciyaarsi lagu baro lagu tababaro waxaan keennay oo kale qalab agab ay ku ciyaarayaan dhammaan caruurtu hadday ahaan lahayd wifow hadday ahaan lahayd banooniga gacanta hadday ahaan lahayd kalugta hadday ahaan lahayd alaab laysku xirayo hadday ahaan lahayd wifowgii dhammaan wixii oo dhan oo alaab ilmahaas ay u baahnaayeen oo dhan waa keenay labada kaamba waxaa kale oo aan diyaarinay gogoshii lagu fadhiisan lahaa iyo kuraastoodii waxaan kale oo aan uga dhignay deydka birta waxa weeye dhallinyarada ilmaha yararka ah oo bannaanka jooga inay arkaan waxa meesha ka socda oo ay ka qayb galaan ciyaarahaas iyo waxaas laba barayo waxaan kale oo aan u mahad celinaynaa oo intaas noo dheer waxa weeye guddoomiyaasha kaamanka oo aada noola shaqeeyey iyo guddoomiyaha degmada oo keenay dhulkii loogu talagalay in caruurta iyo haweenka looga dhiso meel wax lagu baro ama lagu tababaro ama wlagu cayaarsiiyo noo noogu noogu talagalay aada baan guddoomiyaka uga mahad celinaynaa hawshaas iyo dadaalkaas aada noo noo samaysay because haddaanan heli lahayn dhul aada adugu bixiso ama dhul aadnan heli lahayn waxaanoo wanaagu ma dhaceen duga degmada gaalkaayo mudane cabdiraxmaan sheekh xasan oo ku hadlay goobtada goykana sheegay in walfayliyaatay in la helo gooblaka tababarawayaalka barakyaalka ee xilligan adag la daal dhahaya xaaladaha nololeed iyo tan walbarasha waxaan rabaa inaan bogaadiyo mashruucan isajaf dadaalkii iyo wakhtigii dhammaan lagu bixiyey ee igu horeysa dowladda galmudug iyo dhammaan s b l iyo timaamka mashaariicda qaatay ee halkan hawsha ka haya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabnaa reer deegaan iyo reer dooxa mudug reer deegaan iyo reer dooxa mudug waxaan rabnaa inaa wixiina ilaashataan waan laydin adeegay dhulkiibaa dowladda hoose bixisay wixii laga dhisi lahaana s b l baa idin dhis saaka siday u qorxoon yihin waa u jeedaan hadday gogol tahay iyo hadday fensinka tahay iyo hadday guryaha tahay iyo hadday qalabka tahay waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto shaqadii lagu talagala lagu qabto haddana la ilaaliyo dayaca dhacay waxa weeye in hantida dadweynaha xoog badan iyo xanuun badan bulshada soomaaliyeed inta badan aysan ku hayn arrintaasna waxaa ka muhiimsan waxaan annaga iska leh annagaa naloo sameeyey annaga noo harhaya gurigaaga saa uga fikirayso sida uga taxagoobon la hadagooy ee walbarasho waliba lanka taragelay ini walka baradan waan la kiyaarsi yaalka kanool kaamanka doha mudug iyo deegaan oo kumida kaamanka dadka barakayaalka ee kayaala magaalada gaalkacya